بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay ikhwaani fillah qisatu saalix calayhi assalaam casharkaana waa casharka tobnaad waxaynu ka soo baxnay aayadihii ee suuradaha ku soo arooray aynu suurad suurad u soo qaadanay marka casharkan waxaynu dhex gelaynaa hadda qisadii oo aynu tafsiilinaynaa Ee, casharkan marka tobnaad waxaynu kaga hadlaynaa khabaru caad wa thamuud ee, fi- ee, cinda ahli lkitaab nimankii ahlu kitaabka ahaa oo yahuudiya nasaara oo reer bani israa'iil in badan waxa ay qoreen taariikhdii nebiyada aad bay u qoreen oo waxa weeye kutubtooda aad bay ugu badnayd Ee, culummaduna aad bay u fiiriyeen oo waxa weeye way ka soo qaadqaataan marka imaam ibnu kathiir raximahullahu tacaala marka uu qasas alambiyaa marayo waxa uu leeyahay labadan qabiil oo caad iyo thamuud ahlu kitaabka waxa weeye taariikhdoodii maay aqoon oo ahlu kitaabkii nimankii reer bani israa'iil taariikh kama ay qorin labadan qabiil sababtuna maxay tahay waxay uga qori waayeen laba arrimood bay buu sheegay qaar waxay yidhaahdeen culummada waxay uga qori waayeen liannahu waxa weeye lagumaba sheegin diimahoodii oo waxa weeye towraad laguma sheegin injiil laguma sheegin sidaa daraaddeeda wax taariikha oo ay ka hayaan ma jirto qaarna waxay yidhaahdeen oo qowlka labaad waxa weeye leanna labadan qabiil waxay ahaayeen laba qabiil oo caraba alcarabu aluulaa baa la yidhaahdaa carabtaynu laba usoo qaybinay carabul uulaa oo carabtii hore oo alcaariba la yidhaahdo asalkooda carabnimadu ka timid waa reer huud waa waa eh, eh, reer caad iyo reer thamuud waa nimankaa hadda ay dad badan ka soo jeedaanoo dadkan yamaniyiinta iyo qaxdaaniyiinta iyo jurhum iyo qabaa'ilkaas ay ka yimaadeen asalka carabta ahaa iyo alcarabul eh, musta- eh, eh, mucaraba oo la carabeeyey almustacraba waxa weye nimankaasi waa duriyadii nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam waa nimankii eh, nabiyullaahi ismaaciil waxaa dhalay nabiyullaahi is- eh, ibraahim baa dhalay nabiyullaahi ibraahimna asas- asalkiisa waa baabil buu ka yimid oo waa nimanka ardu ciraaq degi jiray oo baabiliga la yidhaahdo oo halkaa deganaab oo asalkiisu ahaa Ee, dadkiisuna waxay caabudi jireen sanamyo iyo dab iyo bay caabudi jireen oo majuus bay ahaayeen halkaa waatuu ka soo haajiray marka oo isaga iyo luud ay soo haajireen ay shaam yimaadeen meeshaa baytulmaqdis oo iyaga yimid shaam oo markaa masaajidkan baytulmaqdis ma jirin laakiin ardu shaam bay yimaadeen markay ardu shaam yimaadeen haajara waa tii ay dhashay nabiyullaahi ismaaciil markay dhashay ile nabiyullaahi ibraahim marka hore saara ayuu watay oon waxba dhalin kabacdi markuu soo marayay dhulka masar ayaa boqor dhaalim oo haystay ayaa damcay inuu xumaan ku sameeyo saara ilaahay baa ka qabtay kabacdina waxa uu siiyey oo yidhi qaadoo iga tag waxa weye haajara oo qibdiya ahayd oo qabiilkii markaa masar qibdi waa qabiilkii fircoon ka dhashay kabacdi markaa haajara waxay saara waxay siisay oo u hibaysay eh, gabadhii waxa weeye eh, ibraahim calayhi salaam oo odageedii ahaa kabacdi marka saara saas ay- eh, haajara saasay waxay ku dhashay nabiyullahi ismaaciil nabiyullahi ismaaciil iyo haajara oo hooyadiisa ayuu nabiyullahi ibraahim soo kaxeeyey waxa uu dejiyey maka waa tan uu dhahayo inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram markaa wax dhaqdhaqaaqa ma joogaan maka waa meel cidla ah laakiin beytka ilaahay halkaas ayuu ka calaamadsanaa oo waxa weeye kabacdina waatan ibraahim dhisi doono calayhi salaam marka asalka duriyadda nabiyullaahi ismaaciil halkaasay ka soo jeedaan ee markan dambe waa caraboobeen markii ilaahay biyihii samsamka u soo saaray oy halkaa degeen ayaa waxaa la soo degay qabaa'ilka carabta oo xagga iyo yaman deganaa dhulkuna biyola'aan buu ahaa oo shaam iyo halkaasay safar ku aadi jireen meeshaanay biyo ku arkeen waa la soo degeen noo ogolo bay dhanaan kula degno waa inoo imaan doontaa qisatu ismaaciil markaa marayno alxaasil marka waxa uu leeyahy ibnu kathiir caad iyo thamuud carab asalay ahaayeen marka ahlu kitaabku waxba taariikh kama ay aqoon iskumana mashquulin oo waxa weye dhinaca iyo yamanta iyo dhankaasay ahayd nimankan reer bani israaiilna shaam bay joogeen marka saasaysan wax taariikha uga haynin labadaa qowlba waxa weeye culummadu waa sheegeen kabacdi wuxuu sheegay ibnu kathiir waxa uu yidhi qowl kalaa jira oo waxa uu leeyahay macnaha waa lagu sheegay towraad oo waxa weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam ayaa uga digay wixii ay sameeyeen waxayna culummadu soo qaateen aayadahan fii suurati ibraahim allah uu leeyahay wa qaala muusaa in takfuruu antum waman fi lardi jamiica fa in allaha la ghaniyun xamiid reer bani israa'iil buu la hadlayaa oo u khudbaynayaa war kulligiin haddaad gaalowdaan buu yidhi iyo inta dhulka joogtaba hadday gaaloobaan ood gaalnimo isku raacdaan ilaahay qani buu idinka yahay hadda allah subxaana wa tacaala cidna uma baahna intuu ida baabiya buu cid kale keensanaya axaadiid badan baana arrintaa caddaynaysa waxaa ka mid ah xadiidka xadiisulqudsiga ahaa allah subxaana wa tacaala uu yidhi low anna awalakum wa aakhirakum wa jinnakum wa insakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada fii mulkii shay-a marka ilaahay waa khani weeye waa khani cidna uma baahna aayad kale allah waxa uu ku yidhi in takfuru haddaad gaalowdaan oo waxa weeye aad gaalnimo la timaadaan fa in allah laa yardaa bicibaadihi alkufr allah subxaana wa tacaala addoommadiisa lama raba inay gaaloobaan wa in tashkuruu yardahu lakum haddaad laakiin shukridaan haddaad aad shukri la timaadaan oo aad iimaan la timaadaan ilahay ka raali noqonaya marka alxaasil waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam qoomkiisii buu la hadlay aayadda marka ka dambaysa aayaddaas oo markuu yidhi waxa weye in takfuruu antum waman fi lardi jamiican fa ina allaha laqaniyun xamiid alam yaأtikum naba'u aladiina min qablikum qowmi nuuxin wa caadin wa thamuuda waladiina min bacdihim ma ujeeda waladiina min bacdihim laa yaclamuhum ila allah jaءathum rusuluhum bilbayinaat faradduu aydiyahum fi afwaahihim wa qaaluu ina kafarna bima ursiltum bih wainana lafii shaki wainaa lafii shaki mima tadcuunana ilayhi muriib aayaddan marka alam ya'tikum naba'u ladiina ma kalaamkii nebiyullaahi muusa bay la socotaa haddii la yidhaahdo kalaamkii nebiyullaahi muusa bay la socotaa sida ibnu kathiir uu u istishaadsanayo oo u keenayo haddii la yidhaahdo waa kalaamkii nebiyullaahi muusa weeye oo nabiyullaahi muusa baa qoomkii qoomkiisii ku yidhi reer bani israa'iil alam ya'tikum naba'u ladiina min qablikum miyuunan idii imaanin waa idii yimid weeye oo maxaad isku yeelyeelaysaan waa idii yimid naba'u ladiina naba waa khabarkii akhbaartii ummadihii idinka horreeyay waa idii timid min qablikum qowmi nuuxin qowmi nuux baa akhbaartiisii idii timid wa caadin reer caad baa khabarkiisii idii yimid wa thamuuda reer thamuud baa khabarkiisii idii yimid waladiina min bacdihim iyo kuwii ka dambeeyeyba laa yaclamuhum ila allah oo fara badanoo ilaahay maaha cid kale aysan garanaynin cadadkooda iyo qaabkoodii iyo sida loo halaagay idan haddii noocaa lagu wado oo la yidhaahdo waa kalaamkii nebiyullaahi muusa buu ilaah inooga xikaayooday haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in towraad lagu sheegay oo nabi oo waxa weeye diintii nebiyullaahi muusa in lagu sheegay reer caad iyo reer thamuud laakiin iyagu ay faraha ka qaadeenoo ayna waxba taariikhdoodii qorin bay noqonaysaa waana sida ibnu kathiir uu u wado laakiin culummada qaar kalea waxay marayaan kalaamkana waa kalaam musta'nifa ee kalaamkii nebiyullaahi muusa wuxuu ku egyahay ina allaha laqaniyun xamiid kabacdi ummadaana lala hadlayaa alam yaatikum naba'u aladiina min qablikum marka labadaa qowl baa ku jira aayadda alam yaatikum ma kalaamkii nebiyullaahi muusaaba laga xikaayoonayaa mise ummadaana ilaahay la hadlayaa oo ummadda nebi maxamed baa lala hadlayaa labadaa qowl baa ku jira marka haddaynu ku soconno qowlka ibnu kathiir hadda uu u wato oo waxa weeye uu u istishaadsaday oo ah inuu kalaamkii nebiyullaahi muusa yahay wuxuu leeyahay ibnu kathiir waaldaahiru annahu tamaamu min kalaami muusa daahirku waxa weeye waa tamaamkii nebiyullaahi muusa kalaamkiisii weeye taasuu rajaxaya marka halkaa haddaynu rajaxno waxa weeye caad iyo thamuud khabarkoodii waa looga warramay reer bani israa'iil nebiyullaahi muusa waa oga warramay laakiin iyaga ayaan waxba ka qorin maadaama aysan isku dhul ahayn oo kala fogaayeen zamankuna waxa weye aada u kala fogaa taas ayaa marka moodaa inay daahir tahay allaahu aclam marka ilaah baa garanaya alxaasil calaa kulli xaal ama waxa ka qoreen ama yay ka qorine horta maanta wax inooga xiran ma jiraan oo waxa weeye ilaahay baa inaga inooga sheekeeyey kitaabkeenna qur-aanka reer caad waa lainooga sheekeeyey waxa reer thamud waa lainooga sheekeeyey nebiyadii o dhan waa lainooga sheekeeyey yakfiinaa marka waxa inoogu filan kitaabka iyo sunnaha ayaa inoogu filan oo khabarkoodii aad iyo aad lainooga sheekeeyey marka aayado badanna hadda waynu soo marnay oo waynu ka soo hadalnay maqsuudku marka waxa weeye khulaasadu waxaaynu hadda khulaasaynaynaa oo aynu tafsiilinaynaa kalaamkii aynu aayadaha ku soo sharaxnay ayaynu markaa wadaynaa oo waxa weeye markaas ka jawaabaynaa waxyaalaha ku jira iyo waxa weeye cibrada ku jirta ayaynu kala soo baxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala bal sida uu nebigii ugu yeeray sida ay dacwadii u diideen gaalnimadoodii sidii loo halaagay sida nabiyullaahi saalix ilaahay u badbaadiyey iyo sidii iyagii loo dabargooyey intaasoo dhan ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu dhex gelaynaa marka casharkan waa iska muqadimo camal walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin